wuxuu sheegu uhi waxa sunno ah in looga walqalo ilmihii labaayee dhashay bishaatayni laba neef oo adhi wa jaariyatin wa can jaariyatin inantiina bishaatin neef adhiya maxaa yeelay rasuulka caisha ayaa waxay tahi rasuulka ilaahay baana faray in aanu inankana laba neef u qallo inantana neef aanu u qallo dee meelo fara badan oo ay niskaa isu ahaayeen ayaa jirtay xagga magta waxyaalo fara badan markaa waa iska sunna unsaa in la yidhaha neef keliya inankiiba haddii loo qalo waa ku filayo annahu sala l caqa can ilxasan walxusein kabshan kabshan wanwan ayuu u qalay xasan iyo xusein ayaa la yidhi xadiid bay ku sugnaatay abu daawuud warinaya nasaa-i iyo maalik waxa haddaba uu yidhi sheekhu waana taynu soo tilmaanay dee xadiida ku soo aroortay waana shay sunnahe waajib ma aha haddaba wuxuu yihi sheekhu wasinuhaa neefkaa lagaga neefafkaa lagaga walqalaya da-deeda wa salaamatuhaa iyo ka nabadgelkeeda ceebihii ay ka nabad gasho walakli iyo cunidii laga cunayey watasaduq walaklu iyo cunidii la cunayey watasaduqu iyo sadaqadaysigii kal udxiyati udxiyadii sunno ahayd unbuu la mid yahay maxaa yeelay waa shay la gowracayo oo sunno ah udxiyadii ayay markaa shabbahday marka ay xaalo wax la yidhaahdo ku sameeyeyo yacni haddii xugun xugun hore lagu wareejiyey xaalaa la yidhahdaa wa yusanu waxaa la suneeya dabkuhaa in la kariyo ayaa la suneeya walaa yugsaru cadmu laf la jebin maayo wa an tudbaxa yowma saabici wilaadatihi maalinta dhalashadiisa ku toddoba in la gowraco ayaa la suneeya wayusamaa fiihi waana loo magac bixin wa yuxlaqu ra'su madaxiisana waa la xiri bacda dabxihaa intii la gowracay dabadeed wa yutasadaqu waxaa la sadaqaysanayaa biziinatihi timaha miisaankooda oo dahaban aw fidatan wa yu-adanu waa lagu aadaanayaa fii udunihi dhegtiisa xiina yuulad marka la dhalo wa yuxanaku waxaadan xaragga loo gelin bitamrin waxau sheekhu yidhi waxyaalihii loo sunaynayey ayuu haddaba halkan inooga galay walqashi wuxuuhi waysanu dabkuha waxaa la suneeyaa in la kariyo sidii dee welimooyinkii allabariyadii kale in la kariyo ayaa la sunay weliba wax macaana lagu kariyo oo iyadoo la tafaa'ulayo in markaa akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisuusa u macaanaado walaa yugsaru cadmun waxaa kaloo sunnaa inaan lafaha la jijebinin intii suurtagala lafaha walqasha inaan la jijebinin ayaa sunna ah ee xubin walba halkuu kala baxa ku leeyahay un laga jaro macnaha tani waa iska tafaa'ul ahaan uun la iska saadaalinayo ama alla laga doonayo inuu xubnihiisa se u badbaadiyo markaa soomaalidu waa halkii geedka dheer ka sudhama yani si aanay loo jejebinin ayay geed dheer markaa ka sudhaanay la koraan intay ururiyaan haddii markaa la bigaacana waxba kuma jiraan maxaa yeelay wax nahyi ah ayaan ku soo aroorin waa shaygaa la iska wanaajistay wa an tudbaxa yowma saabici wilaadatihi waxaa kaloo la sunneeyaa maalintuu dhashay maalinta ku toddobaa in la gowraco walqashaa maalintaasaa laga bilaabi dabeedna maalinta ku toddoba ah ayaa la qalayaa sidii axaadiidii aynu soo tilmaanayba ay sheegaysay waan yusamaa wayusanu an yusamaa fiihi maalintaa toddobaad ayaa magacana loo bixinaya waana laga horraysiin karaa ee maalintaa toddobaad ayay wanaagsan tahay weliba magac wanaagsana in loo bixiya ayaa ilmaha wanaagsan inakum tudcauna yowma alqiyaamati biasmaa'ikum waasmaa'i abaa'ikum faxasinuu asmaa'akum xadiis imaamu axmed iyo abu daawud iyo ay warinayaan ayaa wuxaa maalinta qiyaamada waxaa laydinku yeedhayaa magacyaalkiina iyo magacyaalka aabihiina magacyaalkiina hagaajiye markaa magaca hooyada qiyaamada la isugu yeedhayaadaas uu carays ciiseba sheegayey ma jirtaa iyadu taasi waa xadiis markaa iska daciifina way jirtaa oo ku soo arooreysaa markaa magacyadana waxa ugu wanaagsan cabdillaahi iyo cabdiraxmaan iyo sida rasuulku uu sheegay ee uhi axabu lasmaa ila allahi cabdullaahi wa cabduraxmaan wixii markaas ee markaa dagaal iyo mur iyo qadhe waxaasi ay ku jiraan marka wuxun laga garanayo ayaa iyaguna markaa aan wanaagsanayn waxaa kaloo iyaguna aan wanaagsanayn wixii masalan nafyintooda ay baasays ku yar jiro masalan imika barake iyo aflax iyo najax iyo yasaar iyo rabaax iyo ma jooga maya dee waxay u dhicin wanaag ma joogo aflax ma joogo yasaar ma joogo rabaax guuli ma joogo waxaasun bay u dhacaysaa xaggaasun bay isu rogaysaa markaa magacyada xunxunna dee rasuulku waa doorin jiray caasiyo gabadh la yidhaha buuhi jamiila barramidee wuxuu nafteeda ayay markaa taskiya zaynaba buu bixiyey marka magacyadaa wanaagsan in lala baxo ayaa wanaagsan markaa maalintaa toddobaad ayaana magaca la bixinayaa buu yidhi haddii markaa dee maalintii toddobaad ka horba hadduu dhintana waxay yidhaahdeen culimmadu wax runtii dee ay nusuus ku soo aroortay maahee waxay dhaheen way iska wanaagsan tahay in magaca laysaga bixiyaa xataa hadduu dhicis yahay magaca in laysaga bixiyaa way iska wanaagsan tahay bay yidhahdeen oo haddii la kala garan waayo lab iyo dhadig mid u ahaana waxay yidhahdeen dee mid lab iyo dhadigba ku habboonaan kara dalxa iyo khaarijo iyo magacyo noocaasa ayay yidhahdeen baa loo bixinaya waana iska wuxun culimmadu ay yidhaahdeen wax markaa nusuusaa ku soo aroortay maaha wa yuxlaqu ra'su bacda dabxiha wa yusamaa fiihi magaca markaas ayaa loo bixinayaa wa yusa wa yuxlaqu ra'su bacda dabxiha waxaana madaxa loo xirayaa intaa dabadeed markii neefka la gowraco ayaa dabeetana madaxa loo xirayaa sidaas ayaa wanaagsan siya xadiidka tilmaamisa wayutasadaq waa in yutasaddaqa in la sadaqaystaa yarase bizinati timaha markii laga xiray inta miisaankood yaho dahaban aw fida ama dahaba ama fida ah ayaa wanaagsan in dahab ama fida waxa u miisaana la sadaqadaysto maxaa yeelahay faatima ayuu saa amru yidhi xuseyn timihiisa miisaankooda markaa sadaqadaysta buuli wa yuadanu wa yuadanu wa an yuadana waxaa kaloo la sumeeyay in lagu aadaamo fii udunihi dhegtiisa midig wa yuqaama fi lyusraa aadaanku waa dhegta midigo tabdixna waa lagu aqiimaya xiina yuuladu marka la dhalo ayaa dhegta midigna lagaga aadanaya tabdixna laga aqiimaya man wulida lahu mawluudun wuxuu rasuulku yihi qofka ilmo u dhasho faad faadana lahu fii udunihi lyumna dhegta midig u aadaan wa aqaama fi lyusra tabdixna ku aqiime lam tadur umu sibyaan dee jinkaa markaa carruurta dabagalaa ilmahaas dhibi mayso yani waxaan u noqonayaa dee ilmihii markuu soo dhacay oo adduunkii u soo dhacay in dacwadda ilaahay iyo ilaahay keliyeelkiisa iyo weynidiisa dee markaba loo bandhigo oo qalbiga loogu rido intaan shaydaankuba aanu wax ku tuurin wayuxana waayuxanaka waxaa kaloo la suneeyaa in dhanxaragga loo geliyo bitamrin timir yaroo la jilciyeen in halkaa dhanxaragga loo geliyo ayaa la suneeya ama labaad ama hadda digaadee maxaa yeelay rasuulku sala allahu alay wasalam markii ibn abi talxa loo keenay waa kii markaas intuu rasuulku yar calaaliyey dabeetana soo saaray ee halkaa u geliyey markaa in timirta ama shay kale oo macaan iyana halkaa dhanxarigga loo geliyo ilmuhu markuu dhasho ayaa wanaagsan waxaa markaa halkaa sheekhu muqnigu uu kasii dhigayaa faa'iidatun qaala fi lixyaa laa adri ruksatan fi taqiibi udun sabiyati liajli tacliiqi xulliyi dahabi wuxuu yidhi hazali ma arka wuhi waxa ruqsaahoo bannaynaya inanta in dhegta loo dalooliyo si dahabka iyo xullida iyo wax loogu geliyo fa ina dalika jurxun mu'limun waxa weeyaan buuhi waa jaraaxo ama dhaawac xanuunjinayo oon loo baahnayn wa miluhu muujibun lilqisaas haddii lagu sameeyo oo laga taagana dee waa waxyeello wuxu uhi qisaas keenaysa markaa dee waxaa xanuunjintaasina xaaja la-aan dee ma banaana marka wuxuu leeyahay dee xullidaa la ysku qurxinayo waa shay aan muhim ahayn wala shay muctaadaba ha ahaadee wuxuu leeyahy markaa shaygaa in la sameeyo waa xaaraan in markaa loo diiyo walmancu minhu waajibun in loo soo kirayso la yidhaha mid wax qaadana waa mid aan banaanayn walujratu lmaaquudatu calayhi xaraam ujrada laga qaadanayana waa xaaraan buuli xanaabilada iyo culimo kaloo fara badanna way baneeyeeno waxay yidhahdeen waa waxay isaga baahan yihiin oo dee ziinada iyo waxaasaa loo soo gelinaya intaa waxaan usoo qaatay yacni mar hadday culimmadii iskuba hayso dhegtaa iyo intaa yaree la daloolinayo qaabkan dumarka loo guday iminka loo googoynayo ee dee mindida un loola gelayaa waxaad arkaysaa inay tahay wax xaaraana oo aan diin banaynaysan iyo caqli toonin aanu banaynaynin ilaahayna uu kala xisaabtamayo dee odayga iyo islaanta sidaa samaynaya asha ay falkaa xaaraanta ahayn banaanay wey wallahu aclam deriskeenna hore walahu laklu min udxiyati taawucin waxaa u sugnaaday inuu ka cuno udxiyadii taawuca ahayd wa icaamu lagniya fuqaraaba mala carabka kaga dhacay yani waxa weeye dadka aqniyadaana inuu quudiyo ayuu leeyahy mar hadday udxiyadiisu tadawuc tahay kitaabul acimati waxa uu kitaab yahay waxaa acimada la yidhaha wixii la quudanayey marka acimo waa jamcu طacaam macnaa maa yaxilu akluhu wa shurbuhu minha wamaa yaxrum dacwaalan kaga hadlayaa sheekhu wixii ay xalaasha ahayd cunidiisu iyo cabiddiisu iyo wixii ay xaaraanta ahayd ayuu halkan nooga hadlaya waxaanay waxyaalaha la cunayo kiisa xaaraanta iyo kiisa xalaasha barashadiisu waxay ka mid tahay waxyaalaha waaweyn xagga diinta maxaa yeelay qofka oo xaaraan quuto noqdo oo waxaan sharcigu u bannaynaynin quutaa waciid iyo gooddi adag ayaa ku soo arooray xadiisu waxaa rasuulku sala allahu alay slam uu ku yidhi ayu laxmin nabata min alxaraami fannaaru awlaa bih hilib kasta oo ku biqlay oo ku koray shay xaaraana naar ayuunbaa mudan ilahayna ayd quraan wuxuu guhi yasaluuna maada yasaluunaka maadaa uxilla lahum qul uxilla lakum aayibaat waxay ku weydiinayaan nebi maxamedow waxaa loo xalaaleeyey qul uxilla lakum aayibaat waxaa la yidhi waxaa laydiin xalaaleeyey waxa wanaagsan ee nafdiinu ay wanaajisanayso ee ay doonayso ilahay baa yihi ya ayuha arasuulu kuluu min aayibaat isagoo rasul hadlaya waxyaalaha wanaagsan cuna dadka muuminiintaana sidaas ayuunbuu yidhi ayagana waxa wanaagsan inay cunaan ee xalaasha ah markaa wuxuu sheekhu yihi xayawaanu lbaxri badda noolihiisa asamaku kalluunka oo minhu isaga ka midi xalaalun xalaal weeye kayfa maata siduu u dhintaba wakadaa kayruhuna waa lamid fila saxi haddaynu qabanno waqiila waxaa la idhi laa maya waqiila waxaa la yidhi inuu kila midlu haddii isagoo kale filberri lagu cuno xalla waa xalaaloobaya waa ilaa haddii kale falaa ma xalaaloobayo wadaalika mihaalka kelbin ayigii weeye wa ximaarin iyo dameerkii wamaaka yaciishuu ku noolaanayaa fii berrin iyo wa baxrinba ka difdacin waa barrahi wa saradaanin iyo waxayatin xaraamun xaraan ayuu noqonayaa waxa uu sheekhu yidhi xayawaanka badda ee aan biyaha mooyaane meel kale ku noolaanin xayawaanulbaxri marka la yidhaaho waa xayawaankaa biyaha ee biyaha mooye meel kale aan ku noolaanin ee masalan haddii laga soo saaro biyahaana shay la gowracay oo kale sidiisa noqda masalan waxaa la yidhi qaarkood sanbab ma laho oo waa sida kalluunka oo kale qaarna waa leeyihiin markaa sanbabe oo masalan dee sida raha oo kale ayagu markaa biyaha iyo hawada labadaba waa kulmistaan marka wuxuu sheekhu leeyahay xayawaanka badda asamaku minhu kalluunka oo ka mida markaas xayawaankaa badda xalaalu weeye kayfa maata siduu u dhintaba xayawaankaa badda ku jira kalluunku wixii macnaha suuro kalluun leh isagu waa xalaal siduu doonaba ha u dhintaa ama ha iskii ha isaga dhinto ama masalan dhagaxoo kale ha jiido ama nin ugaadhsanayaa waxa ku dhufto ama biyo ha ka gudhaan siduu doonaba ha u dhintee mar hadduu suuro kalluun leeyahay isagu waa xalaal ama mid gun jira ha ahaado gunku biyaha ku dhex jira ama mid ay soo tufeen haado maxaa yidhi ilaahay baa yidhi uxilla lakum sayidulbaxri wa tacaamuhu waxaa laydiin xalaaleeyey haddaad tihiin dadka muuminiinta manaa badda wixii aa ka ugaarsataan iyo raashinkiisaba masiidulbaxri wa matcuumuh badda waxa aa ka ugaarsataan iyo raashinkiisaba marka waxay dhahiin tacaamkiisu dee waxa weeye waxa ay biyuu soo tufaanee debadda ay usoo tuuraan baa tacaamkiisu noqonaya dee ugaadhuna waa kaa ku dhex jira laga soo qabsanayo rasuulkuna sala allahu alay slam wuxu uhi huwa tahuuru maa'uhu alxillu maytatuhu isagoo godkaa wax laga weydiiyey wuxu uhi waa kay biyihiisuna daahirka yihiin meydkiisuna uu xalaasha yahay waxaa kaloo ayana saxiixa ayoo jirtay dee xadiidkii cambarka sheegayey inay badda xilligada saxaabadu ay ka helaan isagoo dhintay cuneen ee rasuulka dabeedna ay u yimaadeen uu isna wax ka cunay markaa wuxuu sheekhu yihi kalluunku isagu waa xalaal siduu doonaba ha u dhinteen wakadaa hayruhu fi lasaxi waxaa kaluu sheekhu yihi hayru samak wixii aan suuradiisa lahayn walow markaa doofaarkii biyahaaba ha ahaado aygii biyahabaada waa xalaal buu leeyahay fil asaxi asax haddaan qabano maxaa yeele aayadda iyo xadiidkuba dee way idlaaqeen qiil baa wuxuu leeyahay laa ma xalaaloobayo oo dee samag lagu magacaabi maayo ayuu leeyahay marka hadalka sheekha waxaynu ka fahmaynaa in waxaa xayawaankaa badda samag iyo kayrkii loo qaybinayo laakiin sheekhu rawdo oo kale wuxuu ku tasxiixiyey in wax alla yaaliyo wixii badda ku jira o dhan samag la yidhaahdo oo magacaa samagnima u soo wada wada keensanayo qiil baa isna ka dabayima wuxuu leeyahay maya aan kala qaadno waxa aan kalluunka ahaynee badda ku jira labaynu u kala qaadaynaa in ukila miluhu fi lberri war shaygan aan badda ku hayna haddii berriga mid la mida lagu cuno masalan dee suuro lo-eedoo kaleu leeyahay suuro adhiyoo kaleu leeyahay marka haddii shay la mida berriga lagu cuno xalla waa xalaal oo meydkiisa isna waa la cuni wa ilaa haddii kale oo aan ka la midkahay u suurada dhow aan berriga lagu cunin falaa ma xalaaloobayo oo ka aan xalaaloobaynee ka la midkaa berriga aan lagu cunin ka kalbin waxibaarin weeye dee waa aygii iyo doofaarkii ay iyo doofaar mar haddaan berrigaba lagu cuni jirin dee waar kii badda ku jirayna yaynaan cunin buu leeyahayo dee waa isku mid kii badda iyo kii berrigu oo dee magacii baa labadoodiiba ay soo wada gelayaan mar hadday magacii soo wada galaanna dee xukunkii waa wada ku wada dureeraya waxaa kaluu sheekhu uhi wamaa yaciishu fii berrin wa baxrin waxaa isagu ku noolaada berriga iyo baddaba kadifdacin waaba rahi oo kale isagu raw dee biyahana waa ka dhex qaylinaya oo marka kalena ciiddaasunbuu ku naban yahayo labadaba waa iskaga nool yahay wa saradaanin saradaanka isaguna waxa weeyaanuun waxyaalaha badda galo oo caga badan culimada qaarkood baa waxay yidhaahdeenba waa bahashan iminka aadka loo jeceliya aargoosatada la yidhaahdo ee la cunay qaaliga ah waxayatin abeesadii iyaduna xaraamun waa xaaraan waa iyagana dee qaarkoodna waa wax la qudhumaysanayo o aan wanaagsanayn qaarkoodna waxa weeye sun ayay leeyihiin wa xayawaanu lberri berriga haddaba xayawaankiisa yaxillu minhu waxaa ka xalaala alancaamu nimcoolayda waalkhaylu fardaha wa baqaru waxshin lo dabadeedii wa ximaaruhu dameer dabadeedkii wa dabyun garanuugadii wa dabucun waraabihii wa dabdun iyo afriyaandilaydii wa arnabun bakaylihii wa saclabun dacawgii wa yarbuucun bahashaa tigta la yidhaahdo wa fanakun sakaaradii wa samuurun isna markaa waa bahal kale wa yaxrum waxa xaaraana baqalun iyo waximaaru ahliyun wa ximaarun ahliyun baa isna xaaraana waxaa la yidhi wadaaddaa markuu halkan marayo waa bahalun odhan jiray waayo waxaan wax la kala garan karayo way ka badan yihiin waxau sheekhu yidhi xayawaanka berriga yaxillu minhu lancaam waxaa ka xalaala nimcoolayda nimcoolaydaasoo dee geelii iyo adhigii iyo lo'dii ah walow noocyaalkeedu haba iskhilaafan oo uxillat lakum bahimatu lancaam ilaahay baa yidhi waxaa laydiin xalaaleeyey dee ma yeedhaankaa nimcoolayda waalkhayl fardihii ayaa iyaguna xalaal ah oo maxaa yeelay xadiis saxiixa ayaa ku soo aroortay xadiis saxiixayn oo jaabir laga warinaya nahaa rasuulullahi yowma khaybara can luxuumi lxumri ilahliyati waadina fii luxuumi lkhayli maalintii dagaalkii khaybara jiray rasuulku dameerahan aynu ranay ximaarulahliga la yidhaahdo kuwaasuu hilibkooda nahiyey waxaanu idmay u ogolaaday hilibbaha fardaha in la cuno xadiidka oo saxiixaynay warinaya asma laga warinayo waxay tihi naxarnaa farasan calaa cahdi rasuulillahi sala allahu alay slam waakalnaa wana waakalnaa wanaxnu bilmadiina waxaanu qalannay bay tihi faras waktigii rasuulka annagoo madiine joognaa ayaananu cunnay bay tihi annagoo madiine joognaa ayaananu cunnay markaa xadiid baa la sheegaa yani nahyigiisa ku soo arooray xadiidka imaamu axmed iyo ragga xadiidku waxay ku tilmaameen inuu munkar yahay qaar baa u deliishaday markaa aayadda qur-aanka ah waalkhayla waalbiqaala waalxamiira litarkabuuha wasiina ilaahay wuxuu u abuuray fardaha iyo baqraha iyo dameeraha litarkabuuha inaad fuushaan wasiina iyo inay qurux idiin noqdaan marka waxay yidhahdeen dee mar haddaan la sheegin cuniddii ilaahayna uu ku gallad sheeganayey dee halkaa waxayna tusinaysaa inaan waxaa mooye cunidi aanay ku jirin ee ziinadaa iyo in la fulo iyo in la rarto unay shaqadoodu tahay taasna markaa arrin marduuda weeyaan baa la idhaho aayaddu waa makiya dee dameerahan ehligaa hilibkoodana waxaa la xarantay maalintii khaybara ee sanadkii toddobaad markaa aayadda dee kamay fahmin nebiga iyo saxaabadu toona xaaraan laa dameero walaa mid kaloo dee waa kuwan iyadoo aayaddu xataa jirtay dameeraha iska qalanayay markaa iyadu siaas ayay xalaal u tahay wa baqaru waxshin waa biciidkii waa baqarulwaxshigu waa bahalkaa biciidka la yidhaha isagu geesaha weyn leh oo riyahaas ayuu u eg yahay wa ximaaru ximaarulwaxshi ximaarulwaxshiguna isna waa dameer dabadeedka ama dameer farowga dayibaadka ayay ka mid yihiin weliba ximaarulwaxshiga dameer dabadeedka rasuulku kulu min laxmihi buu yihi war cuna waxna wuu ka cunay kan kalena waa looga qiyaastay uun wa dabyun waxa markaa isna ka mid ah dabyigii dabyigu waxa weeye waa ama cawl dheh ama garanuug dheh waa waxaasun weeyaan iyaguna wa dabyun garanuugtii weeye ama deeradii dheh ama cawshii dheh midkaad untaba waa noocaas weeye waa dabucun dabucii weeye dabucu waxa weeye waa waraabihii oo maxaa yeelay rasuulka sala allahu alay slam wuxu uhi yaxillu akluhu cunidiisu way iska bannaan tahay buu yidhi tirmida ayaa wariyey imaamu shaaficina waxaa laga sheegay inu uhi wamaa zaala naasu yaakuluunaha bayna asafaa walmarwati min hayri nakiir dee bahalka waxaa lagu cuni jiray safa iyo marwe ayaa lagu cuni jiray buu yidhi iyadoon cid diidaysaana jirin micidiisuna waxaa la waa mid iska daciifoo aan iyada awood badan lahayn abu xaniife iyo rag badanna way khilaafeenoo dee waxay tilmaameen bahalkani inuu dee aaduga yahay micida ku ugaadhsadaa oo markaa bahal sidaa mukhtalafa wey culamada qaar baaba odhan jiray war malaa keenan maahee dee waa mid kale oo meelaha malaa isagu aan mici xoog lahiyo dee bahalkan xoolaha laynaya aan ahayn wa dabbun dabbiguna waa faryaandi laydii maxaa yeele rasuulka sala lla ly sl miiskiisa ayaa lagu cunay isagoo jooga isago waxba kama cunin naxaaraan baa lagu yihi maya buu ihi laakiin xagga iyagii iyo dhulkii tolkay baan lagu cuni jirinoo markaa waan anigu yar karaahsanayaa buu ihi idinku iska cuna waa xadiid saxiixa wa arnabun arnabku isagu waa bahalkaa yara bakaylaha la yidhaayo waa waa xilib macaanba isagu hoose karada isagaaba ka hili macaan markaa dadku waxay jirta soomaalidu qaacido kaleo iska ag wadato oo ay yidhahdaan waxa ilkaa sare li waa xaran mooji meel alla meelay qaacidadaa kala yimaadeen ay yidhahdeen wixii ilka sare loo dhib ilkaa sare xarantinimeye bay yidhahdaan wax jira maaha ilkahaa sare waxaa laga yaabaa inuu bahalkani leeyahay waxaa farasku waa leeyahay markaa ilka sare qaacidada ay soomaalidu la timi mooyi meelay kala yimaadeen markaa arnabkina isna waa xalaal maxaa yeelay dee waxaa rasuulka sala alla alay slam jeeni uu leeyahay ayaa loo soo diro waa aqbalay oo waa ka cunayse bukhaari warinayo wa haclabun haclabkuna isna waa dacwgii dacwgii isagana malaa xaaraan baynu kusoo sheegnay markaynu dabaaixda maraynay nooca xaaraanta inuu ku jiro laakiin qaybta xalaashaa buu ku jiraa maxaa yeelay isna waxay leeyihiin dee waxyaalaha wan wanaagsan buu ka mid yahayoo micidiisuna micisaa usii xoog badan maaha wa yarbuucun bahalkaa yarbuuca la yidhaahdo ayaa isaguna xalaal ah yarbuucaasi markaa waa bahal yaroo tig la yidhaahyo caddoo daba dheeroo miyadaasay god ka qodatahayoo waa aragteen oo waa wax markaa jiirka ku yar dhowdhow oo labada lugoodna markaa ee dambena ay dhaadheer yihiin kuwa horena ay gaaban yihiin oo aan la gaari karin oo dheeraysa weeye yarbuuc wa fanakun fanagiibaa markaa isna ka mid a fanagaasina isna waa xayawaan weliba haraggiisa iyo markaa wax laga samaysta weeyaano sakaarada ayo culimmadu ay ku sheegi jireen walow ay sawirkiisa markay kutubta luqada ay sawirayaan ay ka yar duwayaan wa samuurun bahalkaa samuurka la yidhaahdo ayaa isaguna xaaraana samuurkaa markaad sawiradiisa aada yar eegto yaala waxaad odhanaysaa meesheena kuma baddo bahalka wuxuu yar dhow yahayba shuuqshuuqa iyo waxaasu ku yar dhow yahay wa yaxrumu waxaa xaaraana baqalun iyo wa ximaaru ximaarun ahliyun baqashu waa xaaraan ximaarkan ehligaah ee dameerkan isagu ehligaah ee aynu raanaano waa xaaraan baqasha xadiid abu daawuud ayay ku soo arortay nahyigeedu dee xalaal iyo xaaraan mid xalaal iyo mid xaaraana uu ka dhex dhasho faras iyo dameer ayaa iska dhala ximaarulahliguna isagana dee waataynu soo tilmaamayna maalintii khaybara nahaa yowma khaybara can luxumi lxumuri lahliyati dameeraha hilibkooda wuu nahiyo hala daadiye buu hi isagoo u karaya wa kullu dii naabin mid kastoo micile oo min asibaaci bahalaha ah wa mikhlabin iyo ciddi oo min adayri shimbiraha ahina isna waa xaaraan ka asadin waaba libaaxii wa namirin shabeelkii wa dibin yeyigii wa dubbin daaqa madax ku tida wa fiilin maroodigii wa qirdin daayeerkii wa baazin shimirkaa baasga laydha wa shaahinin aboodigii wa saqrin baqayihii wa nasrin gorgordhe ama coomaado dheh wa cuqaabin cuqaab qoor murux dheh ama gorgordhe wa kada ibnu aawaa ibnu aawana waa la midoo isna weero dheh wa hirati waxshin iyo bisada ayana duurgalowgaa idinad baynu inagu nidhaa malaa'ifida saxi asax haddaan qabanno wayaxrumu waxa uu sheekhu leeyahay waxa kale oo xaaraan ah kullu dii naabin min asbaac mid kasta oo mici leh mici oo xayawaanka kale ku dhaawaco oo uu ku xoogtamo wax ku laayo mid kasta oo lahoo bahalahay waa xaaraan wa mikhlabin wadii mikhlabin mid kastaoo ciddi leh isna wax ku dilo oo min adayri shimbirahayna isna waa xaaraan maxaa yeelay xadiidka saxiixa rasuulku dee wuxuu markaa ku diiday hilibkiisa ama uu ku nahiyey mid kastoo micila iyo mid kastoo ciddi leh oo bahalaha iyo shimbiraha ka mid a waa xaaraan ayuu yidhi marka haddaba kii micida lahaa waa maxay ka asadin waaba libaaxii oo kale magacyadiisuna aad bay u badan yihin oo culimada qaar baa buli shan boqol oo magac ayaabay gaadhaan wa nimarin wa nimari namirin shabeelkii shabeelkuna isna waa shay macruuf oo la garanayo dee waaba halka aaduga isna wa di'bin isna waa yeygii yeygaasina isna bahal dee weeyaan markaa isna weyno isna wax cunaa wa dubbin dubbigaasina madax kutiya waxbay odhan jireen waa waxaan kolay aan filaya inaanu dalkeenna joogin oo isna bahal weyn oo maroodigaaba ku dhowdhow weeye wa fiilin maroodigii weeyaan isna kaasina waa xaaraan waa qirdin waa daayeerkii isna waa xaaraan kuwaasi haddaba waa kuwii micida lahaayo iyagu micidaasi ila inay ku xaaraantiniboobeen shimbirihii markaa ciddida lahaa ayuu halkan ka galo wabaazin baasgii ayuu yidhi shimbirkaa baasga la yidhaahdo ee markaa hawada istaagay aynu soo tilmaamaynay kaasina waa xaaraan wa shaahinin shaahinkaasina waa shimbir isna waa bahalka aboodiga la yidhaahdo isna waa xaaraan wa saqrin kaasina waa baqayihii markaa hoosta madoobaayee isna markaa bogga kala dilaacsan jiray waxaraa yaryarya waxaa wa nasrin nasrigaasina waa gorgor ama coomaado dheh wa cuqaabin cuqaabkaasina waa qoor murux ama waxaad tidhaahdaa gorgor waa wax isku dhow dhow un adigoon aad iyo lixaad aan u kala fogfogeyn waa bahalahaasun coomaadihii iyo geeltoosiyihii iyo qoormurux waxaasun weeyaan waxaa isku noqnoqonaya wa kada ibnu aawa ibnu aawana waa la mid ibnu aawahaasi kitaabkiina zuwadka laylaah buu ku yaallaayo muddo dhan baanu beri baadhi jirnayoo bahalkaasi isaguna wuxuu ku dhow dhow yahay waxau sheekhu leeyahay dacwgana wuu ka yar sarreeyaa eygana wuu ka yar hooseeyaa markaa yeygana wuu yar shabbahaa oo bahal caynkaasa weeyaanoo habeenkii markuu yar keliyoobaabuu ciyaabudayo cidiisuna waxay u yareegtay taciyaalka oo kale markaa ama weere ama goolla waraabe bahalahaasaanu ayanu ku magacaabi jirin wahirati waxshin bisaddaa iyana dinnadda aynu dhaha bisadabadeeda ah iyaduna waa xaaraan fil asaxi asax haddaan qabanno oo markaa wax qabiis oo aan wanaagsanin wey wa yaxrumu waxa xaaraana maa nudiba wixii la suneeyey qatluhu dilkiisa ka xayatin abeesadii iyo wa caqrabin hangaralihii wa quraabin abqac iyo quraabka markaa madowga iyo tukaha madowga iyo caddaanka isugu jira wa hida'atin dhuuriyadii wa fa'ratin jiirkii wa kullu sabucin daarin iyo bahal kasta oo isna wax dhiba wa kadaa rakhmatun na waa la mid wa buqaahatun iyo xunshadii wal asaxu asaxna waxa weeye xillu quraabin zarcin tukahaa zarcun inuu isagu xalaal yahay wa taxriimu babaqaa babaqaha iyo wataawusina inay xaran yihiin weeye waxau sheekhu leeyahay waxa xaaraan ah in la cuno maanu diba qatlu wixii la sunneeyey dilkiisa wixii layna yidhi dila dilkiisu waa sunno waa wanaagsan yahay in la cuno waa xaaraana dee mu'diga ahaa waa mahay kaxayatin dee waaba abeesadii wa caqrabin waxa weeye hangarallihii wa quraabun abqac iyo tukaha abqaca ee macnaha madowga iyo caddaanka isugu jira quraabun abqac markaa kaas weeye kala dilaya waa hidaa hidaa'adaasina waxa weeye waa iyana dhuuriyadii taa iyana markaa ciyaalka wax ka dhufsan jirtay hadday hilib yar iyo wax kusoo ragtay in kusoo haado ayay ka dhufsataa wa fa'ratun iyaduna waa jiirkii wa kullu shan shay shan xayawaan ka mid a hadduu qofku xaramka aan xayawaanka lagu layn joogana wuu ku dilayaa hadduu meel xilli oon xaramkaan joogana waa ku dilaya markaa tukaha ka mid ahaa waxaa ka dhuuriyadaa ka mida jiirka ayaa ka mid a hangarallaha ayaa ka mid a eygaa dadcunkaabaa ka mid a caqrabka riwaayaadka qaarna waxay geliyeen xaya ayay ku bedeleen abeesada ayay ku bedeleen marka waxaan kalena dee waa looga qiyaasto iyaguna wax dhibaato le weeye markaa dee markaa layna yidhi dilana wax markaa aan wanaagsanayn inuu yahay ayaynu halkaa ka fahmaynaa wakadaa rakhmatunna waa la mid ayana wakadaa rakhmatina waa la mid bahashaas isna waa bahal gorgorka iyo waxaasun ku dhowo xagga abuurka isna uga yar dhow wa buqaatatun buqaatadaasina waxa weeyaan xunshadii wuxuu leeyahay daa'irun abyadun badii'u dayraani waa bahalkaa cadeen aadka u duulinee la yidhaha iswaanida tidhaahdo goormaad waa ogaatay iyo marka midna igu midna igu dhaco midna igu soo maqan yahay marka waa bahalkaan hore u duulin buu leeyahy iska cadee meelaha markaa iyaguna ku jira wal asaxu xillu quraabi zarcin haddaba abqaca markuu lahaa sheekh quraabun abqac markuu lahaa waxa uu kaga ixtiraajiyey quraabu zarcigan waxa uhi isaga tukaha zaraca isagu waa xalaal waa mid yaroo madow buu leeyahayoo isagu zaracaas unbu iska cunaaye baktiga iyo isagu waxyaalaha ma doonto wa taxriimu babqaa hashaa babqaha la yidhaahdo iyana kutubta mudaalaca almukhtaarkiiyo baa lagu arki jirayoo waa shimbirkaa yara afka qalloocanee weliba hadalka iyo wixii la xifdisiiyo ayana qabatee soo celcelisay wey babquub wa daawusun daawusku isaguna waa xaaraano isna waa shay khabiis oo asal ahaantiisa isaguna u xun wa taxillu waxa xalaala nacaamatun gorayadii ayaa xalaala wa kurkiyun digirinkii baa isna xalaala wa badun waywasun xurbadeedii wa dajaajun digaagadii wa xamaamun iyo xamaamkii wa kullu maa iyo shay dhammaantii oo cabba biyaha cabbo wahadara dabeetana geeraare ee socdaya iyo wamaa calaa shakli cusfuurin wixii shimbir markaa shakligeed leh wain ikhtalafa lawnuhu wa nawcuhu habay iskhilaafo dee midabkiisa iyo noociisu habay iskhilaafeen ka candaliibin waa ciyowgii wa sacwatin dhowdhowlihii wa zurzuurin iyo markaa ayana shimbir kale laa khutaafun ayada maya wa namlun iyo wa naxlun iyo wa dubaabun iyo wa xasharaatun taasina maya ka khunfasaa iyo waduudiba wey wakadaa maa tawallada wixii ka dhashay min maakuulin iyo wakayrihi isna waa la mid waxa uu sheekhu leeyahay waxaa xalaal ah nacaamatun haashaa gorayada la yidhaahdaa iyadu waa shay macruuf oo waa xalaal oo ijmaac baa loo hayaa oo marka markaa xaramka lagu dilo dee waxay ka xukmeen neef geela wa kurkiyun kurkigaasina erbaa yidhi waa xuurta qaarna waxay dhahan me waa baalkaa digirinkaa waawene waliba digiri kurus waa kaas bay yidhahan wa badun waywasun badiga iyo iwasgaasina waa shimxuurbadee taasun weeyaan markaa culimada qaarkood yacni waxay ku tilmaameen inay isku mid labaduba yihiin oo cadfu tafsiiruna isu yihiin waa xuurtaas oo ayana waa balaa yar cadadee biyaha un gala culimada qaarkood waxay dhahan way yar kala duwan yihiin oo cadafkan ayaa saakin wa dajaajun diyaagadina iyaduna waa xalaalo ijmaac baa iyadana loo hayaa rasuulkuna waa ka cunay baa la sida ay warinaya sheekha wa xamaamun xamaamkina isaguna waa xalaal nucyaalkiisa o dhan dayibaadka ayuu ka mid yahay wawa haddaba xamaam maxaa la yidhaahdaa kullu maa cabba cabiddu waa iskaaf soomaaliba kullu maa cabba waa wax kastoo biyaha cabba oo qurquriya biyaha intay saa u qurquriyaan dabeedna ka kacee saa u qurquriya ka kaca weeye kullu maa cabba waxaa biyaha cabba weeye iyagoo neefsanay markaa intay saa u qurquriyaan danan ka toosa waa hadara ee sawdeeya sawdkana celceliya meelaha ka jiqjiqlaya wey waxaasoo dhan baa markaa xamaamka la yidhaha wamaa calaa shakli cusfuurin waxaa kaloo xalaal ah wixii shakli cusfuur iyo shimbireed leh wain ikhtalafa lawnuhu wa nawcuhu walow haba iskhilaafo midabkiisa iyo noociisu haba iskhilaafe ee isaguna waa xalaal waa maxay ka candaliibin candaliibkaasi waa ciyowga yidhahdeen culimmadu ay ku macnayn jireen ciyow wa sacwatin isna kaa sacwaha la yidhaahdo kaana waxaydhan waa dhowdhowle wa zurzuurin shimbir khayr bay kaana yidhaahdeen isna waa nooc markaa shimbiraha un ka mida walaa laa khudaafun khudaafkaasi isagu xalaal maaha oo waxa la nahiyey dilkiisa waxay odhan jireen markaa culimmadu khudaafkaasi waa qool layda bay yidhahdeen cusfuruljannana waa lagu magacaaba bay yidhahdeen culimada qaarkood baa qollay ku macnan jira in wax kala tahayna waa wax dhici karo dee waxa laga yaabo waxaan ay sheegeen inaan dalkeennaba qaar jooga aanay ahayn wa namlun qudhaanjadii iyaduna ma bannaana wa naxlun iyo markaa shinnidii wa dubaabun iyo duksigii waxaasina iyaguna xalaal maaha oo waxaan dee wanaagsanayn weeye oo qaarkoodna dee si markaa qudhaanjada iyo dilkooda le qarna waa sheegay waxyaala xun oo wanaagsan wa xasharaatun waxyaalaha xasharaadka ah ee dhulka dee daabooyiisa wixiisaa yaree dulda xasharaadkiisa iyo waxaa socda kuwaasina iyaguna xalaal maaha ka khunfasaa hashaa khunfasada la yidhaahdo oo kale weeye qaar baa odhan jiray jinaca qaar baa dalandoolli ku sheegay waduudin iyo dirxigii isaguna waa xalaal waa xaaraan wakadaa waxa iyana maa tawallada min ma'kuulin wakayrihi ka ka dhashay wax la cuno iyo waxaan la cunin ka ka dhex dhashayna masala ay iyo ri waxa ka dhex dhashay isaguna waa xaaraan wamaa shaygabu haddaba sheekhu laa nasa fiihi wax nasi aanu ku soo aroorin in istitaabahu hadday wanaajitaan ahlu yasaari dad hodana wa dibaacin saliimatin iyo dabeecooyin toosano min alcarabi fii xaali rafaahiyatin xaalad barwaaqo xalla waa xalaal wain istakbasuuhu haddii ay xumaystaanna falaa maya wain juhila ismu xayawaanin haddii laga jaahil noqdana su'ila waxa la su'ila su'ilu ayagaa la weydiin wa cumila waxaa lagu dhaqmi bitasmiyatihim dee magac bixintooda fain lam yakun lahu ismun cindahum haddaanu magac lahaynna uctubira bilashbahi ka uu shabahaa ee u dhow ayuunbaa loo fiirin waxau sheekhu leeyahay xayawaankaa aan soo sheegnay xayawaanka wamaa xayawaanka laa nasa fiihi aan nas ku soo aroorin aayad qur'aan iyo xadiid nabowi iyo ijmaac khaas iyo caam xaaraantinimeyn iyo xalaalayn ha la diliyo ha la daayo midnaba aanay ku soo aroorin wuxuu leeyahay in istitaabahu ahlu yasaar hadday wanaajistaan oo wax wanaagsan ay ku tiri ahlu yasaar dad hodantinimo u saaxiiba wa dibaacin saliimatin iyo dabeecado toosan oo min alcarabi carab ah fii xaali rafaahiya weliba xaalad la barwaaqaysay iyo xaalad xaaraamo cuno aan ahayn xalla shaygaasi markaa waa xalaal wain istakbasuuhu hadday xumaystaanna oo ay ku tilmaamaan inuu xun yahay falaa ma xalaaloobayo ma xalaaloobayo markaa maxaa yeelay ilaahay wuxuu ku xidhiidhiyey xalaasha biayib xulil lahum aayibaat wixii wanaagsanaaye xalaasha ayibaat buu ku tilmaamay xaaraantana khabiis buu ku tilmaamay dee waxaan caqliga lagu ogaaday in aanu jirin wax ay wanaajisanayaan ama xumaysanayaan caalamka o dhami ma wada kulmi karaan dabeecadahoodii bay iskhilaafay markaa dee dadka qaarkood un baa loo jeedaa dee waxaana carabta ayana ugu mudan kuwaasi carabta ayuunbay noqon karaan maxaa yeele iyagaa dee ugu horrayn lala hadlayay diintii baa carabiya qur-aankii baa luqadoodii kusoo degay markaa dee dadka heluyasaarka ah ee hodanka ah ee xilli barwaaqada ah ee dabeecadda toosanne hadday waxaa wanaag ku tiriyaanna waa la cunay haddii kalena oy xumaysaanna waa la iskaga tegi waay wain juhila ismu xayawaanin haddaba haddii laga jahi noqdo xayawaan magacii meel alla meel la raaciyo magaciisiba waa la garan waayo war bal magaciis suilo dee bal carabtaa la weydiin war maxaa u taqaanaa wa cumila bitasmiyati waxay u bixiyaan ayuun baana lagu camal fali hadday markaa mid xalaalo ku sheegaan hadday xalaashu haddi mid xaaraanaan marjic ayaga lala noqonaya wain lam yakun lahu ismun cindahum ni horeba umaanaan arag bay dhaheen waxaan anagu magacba u garan mayno uctumira bilashbahi bihi dee ku shabahun baa loo ayuun baa loo firay hadduu nimcoolaya shabahayo hadduu wax kale shabahaba waxa uu shabahun baa la raacin xalaal iyo xaaraam waidaa dahara markuu muuqdo tagayuru laxmi jallaalatin neefgaa saxaracunkaa hilibkiisu inuu isbedelay xaruma aklu cunidiisa ayaa xaraam waqiila waxaa yukra waa la karaystaa qultu waxaan yaala sax yukra waa lagsa wallahu aclam ee fain cunifad haddii la calfiyo daahiran shay daahiro fadaaba wuu wanaagsanaaday hilibkeedii xalla waa xalaaloobaya waxa uu sheekhu leeyahay haddii uu muuqdo neefka jallaalada la yidhaahdo jallaaladu waa neefkaa xayawaanka ah ee saxarada cuna ama digaagad ha ahaado ama neef geel ha ahaado ama loo ha ahaado midku doonaba ha ahaado neefkaa hadduu hilibkiisi isbedelo oo iska bedelo ama ur ama dhadhan ayuu iska bedelay ama aragtibu ama dee dacmi ama wuxuusu dacmiu iska bedelay ama riixda ayuu iska bedelay ama midab de ayuu isku bedelay xaruma aklu in la cunaa hilibkaa waa xaaraan min alkhabaaisi bay ka mid noqoy rasuulkuna waa diiday in la cuno hilibka caanaheeda markaa iyo fulideeduna iyana waa la mid qiil baa wuxuu leey yukrahu waa la karaahiyeystaa hilibkeedu baa yar xumaanaya nawaawina wuxuu leeya alasaxu yukrahu waa karaahiya buu leeyahay dee xaaraamtinimad ma keenayo buu leeyahy marka hilibkumaisnahyo hilibkuma isir bedelayo taxriim ma keenayo fa in culifad haddaba haddii la calfiyo buu idhi daahiran shay daahira haddii la calfiyo oo fadaaba dabeedna hilibkeedii uu wanaagsanaado oo urtii ay ka tagto xalla waa xalaaloobaya muddona markaas ma leh qaar baa af arbiciin ku qayday walow tanajasa hadduu nijaasoobo daahirun shay daahiri wadaalika mihaal ka khallin khalkiiba weeye wa dubsin iyo qudaarad daa'ibin oo dhalaalsan xaruma waa xaaraantinimaobaya wamaa shayga kusiba lagu kasbaday bimukaamarati najisin nijaas dhexgeliddeed ka xijaamati waaba toobinkii wa kansi nijaasada xadhideedii makruuhun waxaasi wax la kohday weeye wa yusanu waxaana la sunnay an laa yaakulahu inaanu cunin wayucima waanu quudin raqiiqahu wayucimahu waan yucimahu inuu quudiyo wa yucimahu an yucimahu an laa yaakulahu an yucimahu inuu quudiyaa raqiiqahu iyo wanaadixahu addoonkiisa iyo awrkiisa u dhaansaday waxaasuu quudinaya waxau sheekhu leeyahay haddii uu nijaasoobo shay maayica oo daahira ayaa nijaasoobay shay socda oo daahira ayaa nijaasoobay ka khallin waa khalkii subagii wa dubsin dubsigii dubsigii af soomaliya waxaa la yhaha qudaarad waxaana weeyaan waa waxaan ka tuujismaa wuxuu ku macaanayay qaamuuska oo kale casal tamri wanax wanax waa malabka timirta tanaagtan ba markay ku markay tuujisanto dee wax markaa malaba ayaa ka soo dareera marka waa waxaa ka dareera ee marka la tuujiyo ka yimaado weeye dubsigu ama markaa cinabka ama dee timirtaba markaa waa khali iyo dubsi daa'ibahoo dhalaashan xaruma waa xaaraantinimaaba shaygaasi oo dee nijaasadii way wada dhex gelaysaa hadduuse jaamid yahay oo wixii fadhiyo dee shaygaa nijaasadaahiyo inta ku fadhiy unbaa la isla qaadayaa sidii jiirkii ku dhacay uu sheegayay rasuulku waxau sheekhu yidhi wamaa kusiba bimukaamarati najisin wixii lagu shaqaystay ee lagu kasbaday ee lagu helay bimukhamarati najiisi nijaas dhexgelideed iyo kala wadwadideed ka xijaamati waaba toobinkaasoo dee dhiig baa markaa oo qofkii soo nuugayaa ku dhex jira wa kansin qofkaa dee nijaasadii markaa xaadhaya makruuhun waxa uu ku kasbaday makruuh weeyaan inuu cuno uu quutaa wa yusanu an laa yakula waxaa la sunneeyaa inaanu cunin wa yudcimu wa yudcimu inuu quudiyo ayaa la sunneeyaa raqiiqahu dee addoonkiisa iyo wanaadixahu awrkaa markaa uu ku dhaansanayo inuu quudiyo ayaa la sunneeyaa maxaa yeelay dee waxaa la weydiiyey rasuulka ninka toobiyaha kasabkiisa markaa khabiid waa kii markaa ku tilmaamayay inuu yahay waxaan wanaagsanayn waxaanuu yidhi quudi addoonkaaga iyo awrkaaga iyo sibu xadiid ibnu xibbaan iyo ay warinayaan oo tirmidina uu saxiix yeelay wallahu aclam waxaynu ku soo dhex jirnay adcimadii wixii xalaasha ahaa iyo wixii aan xalaasha ahayn wa yaxilu waxaa xalaala janiinun urjiif ayaa xalaala wujida la helay mayitan isagoo dhintay fii batni mudakaatin mid la gowracay caloosheedana laga helay waxau sheekhu leeyahay waxaa xalaal ah urjiifkii ama dhiciskii laga helay isagoo meyita oo dhintay neef la gowracay calooshiisa laga helay masalan neef riman ayaa la gowracay markii la gowracay ee la qalay ee calooshii laga saaray baa la arkay ilmo urjiif ahoo calooshii ku jira kaa waa la cunayaa mar haddii hooyadii la gowracay oo fii batni mudakaatin mid la gowracay caloosheeda uu ku jiray markaa gowracaasi dee ama gowracii dhuunta ama kunguriga laga gowracayay ha ahaado ama leeb iyo wax lagu dhuftay ha lagu gowraco ama ay iyo wax lagu diray ha lagu gowraco gowracaasi wax farqi uu leeyahay ma jirto maxaa yeelay haddii tirmidi iyo ay warinayaan ibnu maaja iyo daarami iyo ayaa wuxuu ahaa dakaatu ljiniini dakaatu ummihi urjiifka gowraciisu waa gowraca hooyadii uun gowraca hooyadii ayuunbaa gowrac u noqonaya macnaha gowraca iyada xalaaleeyuunbaa isagana xalaalaynaya oo tabac ayuunbuu unoqonayaa waa juz ka mida qaybaheeda gowraceeduna dee qaybaheeda oo dhan ayuu gowrac u noqonayay waman khaafa qofka baqda calaa nafsihi nafdiisa mawtan dhimasho uga baqda ow maradan ama xanuun buu uga baqday makhuufan oo cabsideen wawajada wuxuu helay muxaraman shay xaaraama lazima waxaa ku waajibayaa akluhu inuu cuno waqiila waxaa la yajuusu waa bannaan yahay ee fain tawaqaca hadduu filanayo xalaalan shay xalaala qariiban oo dhow lam yajuz ma bannaana hayru sadi ramaqi goldoloolada awdideeda mooye wax kale ma bannaana wa ilaa haddii kale fa fii qowlin yashbacu wuu dhergayaa baa layidhi waladharuna sadu ramaqi kharalkaasuun iyo goldolaasun in la awdayo weye ilaa an yakhaafa inuu ka baqdo mooyaane talafan dhimasho in iqtasara haddii uu ku gaabsado saduramaqa waxau sheekhu leeyahay qofku hadduu ka baqdo cuntola-aan iyo gaajo daraaddeed baa wuxuu calaa nafsi uga baqday mowtan inuu gaajo u dhinto ow maradan makhuufan ama dee xanuun cabsi leh oo nafdiisa halaayi kara ayuu ka baqday ama inuu kusii kordho ayuu ka baqday ama dee socodkiibuu kari waay wax halaalahoo uu cunana ma helayo mudar baa la yidhahdaa kaa marka waa qof la dhibaato geliyoo baahi ay dabada ka wado waa wajada muxarama wuxuu dabeetana helay shay muxaram ahoo xaaraan ka abuu helay waa maxay dee bakti oo kale doofaar oo kale cunto iyo raashin cid kale leedahay buu helay laazimahu akluhu inuu cuno ayaa waajib ku ah maxaa yeelay hadduu ka tago wuxuu noqonayaa qof nafdiisii halaagay buu noqonayaa sidii dee nafdiisaba uu halaagga ugaga dafcinayay shayga xalaasha cuniddeeda ayaa kana nafdiisa halaagga uga dafcinaya ilahay baa yidhi walaa taqtuluu anfusakum waar nafihiina hadilin wa qiila qiil baa wuxuu leeyahay waajib kuma aha ninkaa mudarkaa inuu cuno shayga muxaramka ahe yajuusu waa bannaan yahay inuu ka tago iyo inuu cunaabo way bannaan tahay sidii ay u bannaanaydba dee qofka soo hororay inuu isu dhiibaa si ay ugu bannaanayd oo kale ayuunbay tana la mid tahay haddaba wuxuu sheekhu yidhi fain tawaqaca haddii uu filayo oo uu malaynayo xalaalan qariiban xalaal dhow ayuu filayaa wuxuu filayaa inuu goor dhow xalaal helo lam yajuz ma bannaana hayru saddi ramq dee inuu ku gufeeyo un galdoloolada mooyaane wax kale uma bannaana markaa arramaq culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa la idhaha baqiyat ruux waa ruuxda baaqigeeda ruuxdu miyay kala qaybsantaa maya macnaha waxay ka dhigantay qofku markaa gaajadaa iyo dhibaatadaa soo gaadhay sidii waxay nafdiba ku daba yartoo ay qaybi ka socotay oo kale ayaa laga soo qaadayaayo ramaqu wuxuu ka dhigayay markaa baaqigii hadhaagii ruuxdiisa markaa lam yajuz ma banaana hayru sadi ramaqi nafda hadhaageeda wuxuu ku awdu ku joojiye mooyaane wax kale uma bannaana culimada qaarkoodna ramaqa waxay yidhaahdeen bimacna alquwa ayaa loo jeedaa culimada qaarna waxay yidhahdeen sadu ramaq ramaqaa bimacnaa waxaa loo jeedaa khalalka iyo goldoloolada gaajadu ay ku ima ka keenayso ee ka imanaya shadina waa la yidhi halkaa sadigeena culimada qaarkood shadi bay yidhahdeen sadina waa la yidhi awdideeda ama adkaynteeda marka waa inuu dee wax yarun ka sii qaataa ayay leeyihiin uu nafta uun ku yara maararowsiiyo wa ilaa haddii kaleo wax xalaal ah waxaynu idhi in tawaqaca xalaalan qariiban ma tawaqucayo ma filayo xalaal u dhow khilaaf baa ku jira fa fii qowlin yashmacu qowl wuxuu leeyahay mar haddaanu xalaal filaynin dee ha ka dibiro waxay laha ayadii baa faun idura hayra baaqin walaa caadin fala isma calayh ayaa la yidhi wal adharu adharna waxa weeye ka dhargi maayee saduramaqi wuxuu uun ku awdayaa dee nafda ayuunbu ku celinayaa maxaa yeele mar haddii dee uu ruuxdii joojiso oo dhibaatadii uu ka baxo mudar ma noqonayo bay yidhaahdeen ilaa an yakhaafa talafan inuu ka baqanayo dhimasho in ikhtasara hadduu sadurramaq uun ku gaabsado dee wuu sii socdaayo wuxuu leeyay bakti kalena heli maysid haddaa dee intan marka dhaqaaqdaba bilay waxaan yidhi caloosha ku dhex dhacaanoo dabeetana day halkiiun kasii socotaa marka dee wuu markaa ka yar dibiri bay leeyihin ama dee waaba ka yar sahay qaadan walow waxa u sugnaaday buuhi aklu aadamiyin mayitin hadduu qof baktiye helo way iska hiigi karaa wa qatlu murtadin murtadna dilkiisa ayuu leeyahay wa xarbiyin iyo xarbi laa dimiyin iyo umustaamanin iyo wasabiyin xarbiyin maya qultu waxaan idhabaawey haddana nasaxu xillu qatli sabiyi walmar'ati alxarbiyeyni waa loo dili karaa lilakli cunid wallahu aclam waxau sheekhu yidhi qofkii baahidu ay haysay wuxuu leeyahay aklu aadamiyin mayitin qofkii wuxuu cuno waayey aadami dhintay hadduu meelahaa ka helo dee inuu markaa bowda iyo meelahaa ka goosto waa leeyahay uu iska cuno hadduu mayto kala waayo maxaa yeelay xurmada qofka nool ayaa xurmada ka dhintay ka weyn waqatlmurtadi wax kaluu waayeyo kaa dee muqadasaha diinta iyo ilaahay iyo nebiga caayaya ayuu meelahan ka helay dee inuu xabad ku dhufto dabeetana uu iska cuno ayuu leeyahay waqatlu murtadin murtadi inuu dilaa buu leeyahy dabeetana uu dee ka cuno waxoogay wa xarbiyin dee gaal aan dagaalamayna inuu dilo waxoogay ka cunona waa leeyahoo dee macsuum baan ahayn walow qatli zani lmuxsin wuxuu muqnigu leeyahay kaa zaanilmuxsin kaa isagoo dee meherar soo maray sinaystayna waa dili karaa waa cuni karaa wa taariki salaa kii salaada ka tegay lafdiisa hadduu ku quusto waa iska caadi macnaa baad maqaamku taagay ninkii taariku salaadka eega wax allagu xurmo iyo qiimo u leeyahay ma jirto iyo markaa dee kii uu qisaasta ku lahaa iyo waxaasoo dhan intuu kaga takhalluso inuu markaa waxoogay ka cunaa buu leeyahy laa dimiyin laakiin isagu gaalkaa inu cashuurta ka qaadnee inaga dhex shaqaysta kaa isaga dili maayo cuni maayo wa mustaamanin iyo kaa dee ammaanka ku soo galay wa sabiyin xarbiyin iyo dee sabigi ilmihii yaraa ee isna golada gaalada aynu dagaalamayno isna ka dhashay nawaawi baa wuxuu leeyahay qultu alasaxu xillu qaatili sabiy walmar'ati alxarbiyeyn sabiga iyo gabadha xarbiyeynka ah ee qolada aynu dagaalamayno dee ka soo jeeda waxaa bannaan in loo dilay lilakli cunid wallahu aclam maxaa yeele macsuumeyn maaha waxaa dilkooda loo diiday lixaqi lkhaanamiyin unbay ahayd oo dadka qaniimaysanaya yaan laga laynine xurmo ay leeyihiin may ahayn walow wajada hadduu helo طacaama haa'ibin mid maqan cuntadii ayuu helay akala waa cunaya wakrima waa magdhabaya aw xaadirin mid joogu helay mudarin oo isaga lafdiisa waa il daran lam yalzamhu ku waajibi maayo badluhu inuu dhiibo in lam yafdul canhu haddaanu waxba ka dheeraanin fain aahara musliman muslim hadduu dee ka dooro oo u ka hormariyo nafdiisa jaaza waa bannaayey aw hayra mudarin ayuu helay cuntadii lazimahu kaa waxaa ku waajibaya طcaamu mudarin mid la dhibaato geliyey muslimin oo muslima inuu quudiyo aw dimiyin ama dimiya fain imtanaca hadduu diido falahu qahru inuu qasbaa buu leeyahy wain qatalahu habaa dilaba waxau sheekhu leeyahay haddii uu ninkii baahnaa ee dhibaatadu haysay uu helo طacaama haa'ibin mid maqan guri halkan unbuu soo galay isagoo heedadaabaya oo dee bahal raashinaaba ka buuxa ciddii lahaydna ma joogto oo waa maqan tahay akala horta wuu cunay oo dee nafta waa ku joojin wakhariba waanu magdhabayaa waxa uu cunay dee hadduu mutaqawim yahayna qiimihiibuu ku magdhabaya hadduu mithli yahayna mathalkii ayuu ku magdhabayaa ama ha karaya beddelkaa ama yuu karaynin aw طacaama xaadirin mudarin ilayhi wuxuu helay dee mid isagiiba la waxoogay la tiicayo oo gaajadii waxoogay yarna sita oo isaga lafdiisa il daran lam yalzamhu badlu horta balkaa waxoogayga sita dee waajibkuma aha inuu kan kala dhiba ila isbatiisi buu la il daran yahay in lam yafdul canhu haddaanay waxba ka soo dheeraanin ee isaga ayaa mudan ibda' binafsikaba ilayn layidha naftaada ku bilow fain aahara hadduu haddaba ka horu mariyo nafdiisii isagoo isna saa u baahan musliman qof muslima ka hormariyo isagoo isagii baahan ayuu qof muslima iska horraysiiyey jaaza waa bannaan yahay bal waa sunna baa ley wayu'hiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa ilaahay markuu ammaanayay nimanka wuxuu yidhi waxay ka horumarinayaan naftooday ka dooranayaan walow gaajaba ha ku sugnaatee saddexdii nin ee dee dagaalkii inta iyagoo haraad u baktiyaya mid biyo loo keenay ee yidhi kana iga daran ee u dhiib igu xiga ee kii kalena yidhi kana iga sii daran ee kiina yidhi kii hore kana iga sii daran saddexdoodiiba haraad ka wada dhinteen ayaa iyaduna meesha ku jirta aw hayra mudarin haddaba kan xaadirka ah ee raashinka hayaa waa hayra mudarin waa mid iska dheragsan isagui oo baahi uma hayso lazimahu ka aan dhibaataysnayn raashinka haya waxaa ku waajibaya icaamu mudarin muslimin qof muslimo dhibaataysan inuu quudiyo aw dimiyin ma dee gaalkaa inaga dhex shaqaysanayno cashuurta ka qaadayno inuu quudiyaa waajib bay ku noqonaysaa hayre darura naajiza baa meeshii taalla fain imtanaca waa diiday haddaba isagoo raashinkii hayaa qof muslima ama qof muslima ayaa uga ba'ahday raashinkii oo u dhibaataysano naftu uga baxaysa wuu diiday falahu kaa dhibaataysan wuxuu leey qahru inuu xoog kaga qaadaa buu leeyay wain qatalahu qudhaba ha ka jaree qudhaba ha ka jaree inuu ka qaadaa buu leeyahay haddii markaa sidaa uu ku dilo alla wax la hadur weeyaan ninkaas la isagaa xaq lagu lahaa is hortaageen waaya wainamaa yalzamhu wuxuu ku waajibayaa dhiibiddaasi biciwadin bedel naajizin oo hadda la dhiibayo in xadara haddii ciwadkaasi joogo wailaa haddii kale fa binasii'atin ama falow acamahu hadduu quudiyo walam yadkur ciwadanna aanu sheegin fal asaxu laa ciwada wax bedela ma leh waxau sheekhu leeyahay haddii wuxuu horta ku waajibayaa buu idhi maaligan waxoogayga haystaa inuu ninkan mudarka ah ee dhibaataysan quudiyu ugu dhiibaa waxay ku waajibaysaa biciwadin bedel dee markuu waxaysan qiimihiisa helayo ayay waajib ku tahay qofkaa dhibaataysan waxay waajib u tahay inuu ugu dhiibo raashinka bicwada bedel naajidin oo go-an oo hadda la siinayo in xadara hadduu ninkaasi ciwadkaa hayo haddii bedelkaa uu hayo wuxuu ugu dhiibayaa ciwad naajisohobaa wa ilaa haddii kaloo ma hayo ninkiina waa baahan yahay dee igu shub ma jiraysa fa binasii'atin ama ayuu markaa ku cunayaa ayuu ku siinayaa majaanana markaas dee ku waajibi mayso waxaa la dhahay addara laa yusaaru bidarar dhibdhib laguma suuliyo qofkani waa dhibaataysan yahay dee kan kaloo lagaba yaabo intan yaree raashinkaa inaanay ugaba dambaynin dee dhiba kan inta dhibaatadiisii kan dhibtiisa lagu suulin maayo oo waa qaaciida usuuliya addararu laa yuzaalu bidarar dhibaato dhibaato laguma suuliyo falow acamahu ama qofkii dhibaataysnaa ayuu quudiyey walam yadkur ciwadan har magaajaa ku haysa buu hi waxaa seen aada ula hedadaabaysaa magaajaa buu hoo buu yidhi dabeetna waa usoo dhigi walam yadkur ciwada intaa iska bixi iyo waxaasaa lagaa dooni midnaba ma odhan farasaxullah ciwada alla wax lagu leeyahay ma jirto ninkaa markuu iska dibiro waa iska dhaqaaqi karaa maxaa yeelay dee raashinkaa iyo waxaa waxa iska caadiya inaan waxba lagu kala mar hadduu weliba qofku dhibaataysan yahay